barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca ah waana shan iyo tobanka bisha nofembar sanadka laba kun toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid a magaalada boosaaso oo laga sameeyey xarun dhallinyarada kala talinaysa sidii ay u heli lahaayeen shaqo marka ay waxbarashada dhammeeyaan iyo weliba xilliga ay dhisayaan qoyska qayb waxay noqon doontaa counselin iyo la talin iyo hagitaan qaybna waxay noqon doontaa waxbarasho koruqaadidda xirfadaha dhallinyarada aan nasiib ku helin inay shaqeeyaan iyo muxuu ahaa waxbarashada dadka waaweyn intaba
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan caqabadaha ay qurbaha kala kulmaan dhallinyarada soomaalida ah ee fanka ku jirta
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan kaalmihii sugaanta gaar ahaan dhinaca heesaha inta barnaamijka uu socdana waxaan idin haynaa
qodobadaasi iyo kuwa kaleba intuu barnaamijkan socdo ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka xisbiga talada haya ee dalka zimbabwe ayaa sheegtay isagoo adeegsanaya baraha bulshada in madaxweyne robert mugabe iyo xaaskiisa lagu hayo lagu hayay habeenkii talaadada wax markii dambe u muuqday inuu ahaa iskuday lagu doonayo in xilka looga tuuro madaxweynaha muddada dheer kursiga ku fadhiya ee mugabe xalay qoyska koowaad waa la hayay waana ay nabad qabaan dastuur ahaan iyo amniga dalkaba tani waxay u ahayd mid muhiimah ayaa lagu yiri qoraal twitter ahaan subaxnimadii arbacadan loo adeegsaday kaasoo laga soo diray ciwaan watay magaca zano b f zimbabwe iyo zano midkoodna ma laha mugabe iyo xaaskiisa maanta waxay bilaabaysaa waa cusub xisbiyada xisbiga mugabena ayaa naga caawin doona inaan ku guulaysano zimbabwe ayaa lagu yiri koontada twitter-ka ayaa horey loogu isticmaalay in lagu cabiro fikradaha xisbiga inkastoo aysan suurtagal ahayn in si madax bannaan loo markaasi xaqiijiyo
xogeyaha cadaaladda maraykanka jeff sessions ayaa talaadadii diiday eedeymaha la xidhiidha inuu sharci dejiyaasha maraykanka been u sheegay kulankiisii ugu horreeyey ee su-aalaha ay ku weydiinayeen markaas oo uu sheegay inuusan garanaynin in ruushku xiriir la sameeyey ololihii doorashada madaxweyne donald trump sessions ayaa sheegay isagoo la hadlaya aqalka guddiga garsoorka inuusan xusuusan kulan aan iraade dhex maray george babadablas oo ka mid ah ololihii doorashada madaxweyne donald trump markaas oo dad ka socday ruushka ay u sheegeen in ay sidoo kale diyaargarayn karaan ayna qabanqaabin karaan kulan dhex maraya trump iyo valadimir putin oo markaasi ahaa madaxweynaha dalka ruushka iyadoo markii dambe ay soo baxday in kulankaasi uu jeff sessions isagu guddoominayay waxa uu jeff sessions sheegay inuusan wax beena u sheegin guddiga garsoorka ee sharci dejiyaasha maraykanka
mar kale duhur wanaagsan sanadihii u dambeeyey waxaa soomaaliya dib ugu noqday qurba joog doora islamarkaana ka yeegleelay ganacsiyo kala duwan oo aan horey uga jirin deegaanadaasi ay dib ugu laabteen magaalada boosaaso waxaa dhowaan laga sameeyey xarun dhallinyarada kala talinaysa sidii ay u heli lahaayeen fursado shaqo markay waxbarashada dhammaystaan iyo weliba xilliga ay dhisayaan qoyska wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa dahafurka xaruntan tegay islamarkaana warbixintan nooga soo diray mashruucan oo la yidhaahdo j j service ayaa horey uga shaqayn jiray dalka dibaddiisa balse haatan waxaa laga furay magaalada boosaaso waxa uu ka shaqayn doonaa arrimaha dhallinyarada sida la talinta waxbarashada guurka iyo weliba xirfad shaqo u raadinta dhallinyarada cabdixakiin jaamac jooje waa guddoomiyaha aasaasaha mashruucaasi waxa uu ka warramay waxa uu ka shaqayn doono xafiiskaasi xafiiskan howluhu qaban doona insha allahu tacaala saddex qaybood u kala bixi doonaan qayb waxay noqon doontaa counselin iyo la- la talin iyo hagitaan qaybna waxay noqon doontaa waxbarasho kor u qaadidda xirfadaha dhallinyarada aan sha- nasiibkooda inay shaqeeyaan iyo muxuu ahaa waxbarashada dadka waaweyn intaba waxaan ugu talagalnay arrimaha kaloo cajiibka aan qaban doonna waxaa ka mid ah xirfadda sidaan hore u sheegnay ee dhallinyarada kor ugu qaadista eh, eh, sidaan dha- sidaan dhallinyarada xirfadoodan kor ugu qaadanayn xirfadahan u qaadanaa maxay tahay dhallinyaradu waxaa dhici karta hadeertaan inta badan inay jaamacado ka soo baxaan ama maxadyo ka soo baxaan laakiin waxay ah- waa arrimaha inaan lahayn fursadna aanan helin marka xafiiskeen wuxuu isku mashquulin doonaa inuu dhallinyaradaas muxuu ka dhiso xagga xirfadaha administration hadday noqoto sida xafiisyada looga shaqeeyo dhinac walbaba dhallinyaradii oo dhisan ayaan misana waxaanu samaynaynaa kuma daynayna taas waxaanu samayn doonaa waxaa la yidhaahdo placement placement dadka yurub ka yimid baa garanaya waxa weeye in aanu muxuu ahaa ihaadkaanu u tagno aanu la hadalno dhallinyarada inay fursad siiyaan muddo lix wiiga ama laba bilood inay bal dhallinyaradii ay waayaarignimo ka soo qaataan qaar ka mid a aqoon-yahanada dhallinyarada ahi ka qayb galay sakariya isticmaar iyo axmed qolembe ayaa sheegay in qurbajoogta looga baahan yahay in dhallinyarada ay wax u qabtaan runtii ay u baahan tahay maanta wax badan oo inaga caqabaad inu gaar ahaan dhallinyarada serbiskan dhallinyarada ayaa u baahan ee dhallinyaraduna qofka markuu wax doonaya inuu wax la qabto dabcan wuxuu leeyahay xiriir xiriirkaas cabdixakiin networka keliya maaha waa networka ka baxsan shaqada markaa uu ku jiro ee markuu soo wareegay cabdixakiin wax weyn bay ahayd runtii waayo aniga lafteed arkay hadalkan waxyaalo badan oo looga faa'iidayn karo ee bulshada ku nool deegaanadeennan Een, sida xirfad u qaadidda dhallinyarada iyo ee, qaabka loo maamulo xafiisyada iyo n g o-yada runtii waxaan dhihi karaa een, xafiiska kan wax badan bay bulshadu ka faa'iidaysan kadhaa maadaama cabdixakiinna yahay nin khibrad dibadda ah iyo mid gudaha ahba leh aqoonteediina leh waxaan aaminsanahay in wax badan uga faa'iidayn karo dalka maxamed faarax yemani oo ka mid ah dhallinyarada iyo fawsiye cali axmed oo ka mid ah ganacsatada ayaa sheegtay in dhallinyarada xilligan ay doonayaan in mashaariic dhiirigelina loo sameeyo n hawsheeda ka qayb qaadatay waana mashruuc taf dheer oo ina anfacaya waayo sahlayana wax badan dhallinyarada weliba jiilka cusub ee hadda joogta waxaan rajaynayaa inay faa'iido badan u leedahay maadaama lagu xusay xataa ilaa aqalgalkii baa la diyaarinayaa wonderful waa wax aad loogu riyaaqo aad baan idiin salaamayaa ardaygu markuu foonfoor dhammeeyo wuxuu aad ugu wareeraa yacni xaggee jaamacad u raadsataa waddankee aadaa maxaa samaysaa Een, aad iyo aad la talintii waxbarashaduu keenay ardaygu markuu jaamacad soo dhammeeyo xaggee shaqo ka raadisaa weye la talintii shaqaduu keenay markuu shaqeeyana xaggee aqalgalkii iyo guurka ka raadisaa weye mashruuciina waa keenay runtii een, waxaan rajaynayaa een, in wax walba ku dhammaystiran yihiin mashruuca jj surface laakiin aad bay u jaanis fiican yihiin ardayda hadda een, foonfoorada dhammaynaysa aad waxa u sii jaanis fiican ardayda hadda jaamacadaha soo dhammaysay aan weli shaqooyinka helin waxaase ka sii jaanis fiican dadkaan weli guursanoo xafiiska ha yimaadeen aad baan idin salaamay yuusuf maxamuud v o e boosaaso
dhalinyaro kala gedisanaya muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo biirayey fanka soomaalida kuwaasoo qaybo badan oo ka mid ahi ay ku nool yihiin qurbaha waxaanay la maraan marxalado kala gedisan sidii ay fankooda meel u gaarsiin lahaayeen liibaan maxamuud axmed oo loo yaqaan liibaan jigjiga waxa uu ka mid yahay bahda fanka waxaana magaalada nairobi kula kulmay islamarkaasina xaaladda ay ku sugan yihiin fanaaniinta dhalinyarada ee ku nool halkaasi ka waraystay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
Een, marxaladaha halkan yaala ee kenya yaalaan inta inta badan waxa weeyaan aduu dee fanaaniintu way joogaan fanaaniinta soomaaliyadna way yimaadaan een, annagu waan ka tagnaa meelo kale wax kusoo dhignaa waan soo noqonaa laakiin waxyaabo badan fanaaniintu haddana way wada socdaan way wada shaqeeyaan Een, run ahaantii marxalad hadda taallaa waxa weeyaan uun dee meelo ku- meelo ay ku kulmaan oo ay aanay waxaana lahayn een, aweysyada meelaha lagu sameeyo ay ku kulmaan meelaha tiyaatarada mooyaane meelaha kale ee lagu kulmo ee wax lagu diyaariyo ayaanay lahayn inta badan laakiin wax kasta oo kale oo waa u dhammaystiran yahay waxaa jira inkastoo dhallinyarada fanka ku jira fanaaniinta soomaalidu ay aada u badan yihiin halkan islii dhallinyaro badan baa haddana fanki soo gelaya oo kuwo kala hore ugu sii jiray marka maxaa is leedahay fanka marka laga hadlayo oo kale soo gelitaankiisa maxaa caqabad oo saameynta dhallinyarada
horta waxa weeye fanka soo gelidiisu waxay u baahan tahay micnayaal badan waxa weeye qofku in uu in badan in badan in badan in badan wax soo dhegeysto oo fankii hore soo dhegeysto wax walba soo dhegeysto dee waxaad moodeysaa wada qofku in heesta looga heesaha looga sheekeeyey uno uu oo mid baa ma waxaan ku yidhi heestu soo qaaday hore oo koobiyuu soo qaaday markuu heestaa koobigaa soo qaaday ayaan dhegeystay qaabkii macnaha uu habsamadii uu qofku u qaadayey qofka codkiisa iskada habsamadii u qaaday uma qaadinba anaa marka waxaan sheegay reesta maxan baad ku maqashay miyaadan dhegeysanba marka waxaa weeye fanka in baa xan ku maqashay in inna waxay waxay ku maqashaa inna inna caadi oo heestaa soo ma garan marka haddii dadku ayna isku mid ahayn dadku ayna isku mid ahayn eh, waxa weeye in qofku uu in badan int- intaad ceeb taransan lahay waa inaad fanka soomaaliyeed u heelisaa waa inaad in badan soo dhegeysataa waa inaad ku galaa fanku kabadib si dareen leh oo habsami leh oo wax walbana aad u heesaysaa horta heesaabaa la rabaa codku iyo heesaagu horta heesaabaa muhiima heesaa wax la siisan kara male dee haddaad social media ku daadiso oo asxaabtaadu sii buunbuuniyaan oo si wax waxeeyaan maadan heysina dad baa ku buunbuuninaya maahe waxa weye inaad heestay dadka fanka aadka u yaqaana ku garanaya waayahay maadaama intiina badan fanaaniin dhallinyaro soomaaliyeed oo halkan islii ku nool aad tihiin islii iyo kenyana la sheego inay jiraan dhallinyaro badan oo ka tahriiba oo dalka ka yimaado halkan sii maro oo badihii galaya ma jiraan wacyigelin maadaama fankii aad ku jirtaan wacyigelin dhallinyarada aada siisaan ma jirtaa oo dhanka fanka
Eh, run ahaanta way jirtaa waan siinaa oo marar badan waan ka heestay iminkana barnaamij weyn waxaa la qabanayaa en, wacyigelinta eh, waan u joojinay dhinacan doorashooyinka iyo waddanka ka socday iyo eh, xaaladaha jira awgood oo markay baxaan aan dhigayno oo ah barnaamij aada u weyn oo dhallinyarta lagu wacyigelinayo dhan kastaba laga wacyigelinaya aan qabanaynaa insha allah dadka bulshadana way ka soo qaybgeli doontaa Saas aan- heesaha aad soo saarto kuwaad hore u qaaday maxay isugu jiraan way isugu jiraan wacyigelin wax kasta way isugu jiraan wadani iyo wacyigelin horta wadani uma badni waan malanaya laakiin heesaha jacaylka oo ku- ama dee ku saabsan waxyaabo adigu dee dadka bulshada ka dhex dhici karaan way ku jiraan waayahay eh, haddii aad eh, kuwa ugu saameynta badan noo soo qabato maxaa kamid a kuwaad qaaday miyahu dee kuwa igu saameynta badan anigu hadda aan kuu sheegi karaa hadda hees ugu dambeysoo abwaanka sameeyey qisa ku dhacday oo uu isagu yidhi arrintaas saamaysay oo la yidhaahdo en, daranyo marka waxay ku saabsan tahay qof macnaha laga tegey oo leh waxaa laga yaabaa inaan aniguna sidan ka baxo dhibaatada haddaan ku jiro adiguna aad dib iigu soo noqotaa oo namiguna dalxiisa ayaa la yidhahdaa daran yaa la yidhaha marka miraheeda haddii aad ku dhufato
dalagaynu berniyo dareenkiyo kalgacalkii hadduu adiga ka tegay allahna laygu duud furay daabaylaha hagaagiyo dufanta dhacaysa armay kula tegtaayood dibu qoomamaysa taa weeye marka yaa sameeyey miraha yaa cabdulaahi neris baa sameeyey maraykanku ku noolyahay qisaduna isagay ku dhacday sida runtaa waa kaas waayahay eh, marka dee fanaaniintu markay fanka ay qaadayaan heesaha markay qaadayaan fanaaniinta oo kale eh, dabcan ujeedooyin kala duwan baa loo sameeyaayoo loo eegaa marka heesahaaga guud ahaan markaad fiirisid ujeedooyinka xabaarsan yihiin maxay inta badan jaceylka unbaa mise waa adigu waa jacayl un inta badan wax kale oo ma xambaarsanaba wax kale oo aanu aan ka heesaa ma jiro waxaan jacaylka ahayn anigu intaan ogahay waayahay eh, dalkii de- dee sidii looga soo tegay dhib badan baa jiray oo dalkii hadda dib uu u kabanayaa fanaaniintu sidee ayay uga qayb qaadanayaan dee dib u dhiska dalka horta dibudhulka dibudhiska dalka kowba waxaaba dee inta badan ama haddaa ha ahaato ama ha ku horeyse fanaaniinta oon iyaga oon lacag ku qaadan bay mar kastaba u helan yihiin dibudhiska dalka waayo fanaanku waa fanaanku wuu nabad jecel yahay uu jacayl jecel yahay uu naxariis badan yahay la mid maaha sida dadka kale ee ama lacag ku raadinaya ama eh, xildhibaan ku noqonaya haddana fanaanintu mar kastaba way garab taagan yihiin hormuud bay ka yihiin iyagaa meel walba nabadda u helinayaba marka ma soo saartaan een, heeso aad ku wacyigelinaysaan dalkii iyo dadkii waan soo saaraa ay kuwa badan waan soo saaraa oo wacyigelin oo mar walba dee la soo saaraa soomaalin garan marka waxaa weeye ilaahay dee raxmadiisa lagama quusto insha allahu dhul dalkuna wuu hagaagaya waana lagu noqonayaa Een, bahda v o na dee aad baan u salaamayaa waayahay heesaha kale ee aad soo saarto mid ka mida dabcan waan aragnay hadda heesaha kale maxaa ka mid ah haddii mirahooda aad iyo kuwa ugu saameynta badan waxaa ka mid a iyadana hees la yidhahdo sooriyo oon dhowaan soo saaray ayaa ka mid ah Een, waxaa kaloo ka mid ah hees kale oo talentaaliya aan inay qaali soo qaadnay hees aduu heeso badan baa ka mid ah dee waa fara badan yihin heesuhu sad quuleed dooni maayo sintan gobanimo ku jirin naftayda naftayda naftayda ku suuri maayo taasaa ka mid ah kaasi waxa uu ahaa liibaan jigjig ah oo magaalada nairobi ugu waramayey waryaha v o a barkhad waa khadar maxamuud xareed haatanna dhinacii heesaha haddaan idinsoo qabanay barnaamijka idinku talagalay cabdirasaaq anshax heesuu ku luqeeya oo lagu magacaabo maalmihii wacanaa kusoo dhawaada
kudhuwe hatool bahar qof kale la widooday warna caashaaqo wacad ruux la galay walwal kala kulmo walwal kala kulmo lagu iirsa lagu iirsado kudhuwe hatool bahar qof kale la widooday wadna caashaaqo wacad ruux la galay walwal kala kulmo walwal kala kulmo lagu iirsa lagu iirsado qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho waayahaad qabtiyo waqtigan adagi u ku dhaafaya uu ku dhaafaya waayahaad qabtiyo waqtigan adagi uu ku dhaafaya uu ku dhaafaya waasanoo bariyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan waasanoo bariyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan laba wada jirkiyo waxaa dila kal gacanka waan toobayo waxantiya adduun laba weli ka maran una wiiqmiino wayna hoos sugayo wayna hoos sug- wayna hoos sugayo xadila kalgacalka waan toobayo wax intii adduunaba weli ka maran una wiiqmiino waynahood sugayo waynahood sugayo waynahood sugayo laf wanaagsani lama waaraye haddii aan wad iman aanuf wanaagsani lama waaraye haddii aan wad iman Ah, wayahad qabtiyo wakhtigan adagi u ku dhaafaya uu ku dhaafaya wayahad qabtiyo wakhtigan adagi wuu ku dhaafaya wuu ku dhaafaya wasanuu beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan wasanuu beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan codkaasi fanaanka cabdirasaaq anshax iyo heesta maalmihii wacnaa way soo socdaan intaas haddaanu kaga gudubno haatanna waa dhinacii xubintii aanu ku eegi jirnay cayaaraha iyo wararkii u dambeeyey jamaal axmed cismaan ayaa istuudiyaha la fadhiya jamaal
aad baad mahadsantahay caasho dhegaystayaal haddaan idin dulmarno kulamo saaxiibtinimo ayaa xalay la dheelay oo dalalku ay isku diyaarinayaan inay koobka adduunka sanadka soo socda dalka ruushka lagu qabanayo iskusii diyaargaro isku sii diyaariyaan iyadoo markaa kulamo xiiso badan ay dhexeen sidoo kale waxaa jirtay in kulamo kale oo isla isla reebka koobka adduunka ee ciyaaraha kala baxa ay wadammadu ciyaarayeen hayeeshee haddii aynu ku horayno kulmada dhacay ee saaxiibtinimada waxaa ka mid ahaa oo habeenkii xalay ahaa xulka dalka south korea ayaa la dheelay dalka serbiya gooli gool ay ku kala baxeen china iyo colombiyana afar gooli waxba colombiya iyo kuwaad dhunaatay imaaraadku waxay gooli waxba kaga adkaadeen usbakistan gabon botswana eber eber ayay ku kala dhammaysteen ciyaar xiise badan waxay dhexmartay xulka dalka argentina iyo nigeria waxaana ciyaartaasi laba gool iyo afar ku badisay xulka dalka nigeria labadan wadan waxay ka qaybgeli doonaan koobka adduunka ee sanadka soo socda dalka ruushka lagu qabanayo inkastoo labada gool ay argentina ku hormartay oo ay kala dhileen ciyaaryahanada evan banega iyo sergio aguero ayaa waxaa markii laysku soo laabtay oo qaybtii horena laba gool waxba lagu kalnastay waxaa ciyaartooyda ihanajo iyo sidoo kale duwu u kala dheliyeen kooxda dalka nigeria laba gool halka yubena uu laba gool kale usii dheliyey xulka dalkiisa taas oo ka dhigtay afar gool waxba ciyaaryahan sergio aguero ayaa cisbitaal loola xiriray qaybtii hore markii nasashada la aaday kadib markii sida la sheegay uu miir daboolmay waxaana war ay xulka dalka argentina soo saareen ay ku sheegeen in ciyaartooygaasi xoogaa uu wareer dareemay dabadeedna si ay xaaladiisula sii socdaan cisbitaal geeyeen markii dambese laga soo saaray kooxda manchester city ayaa sheegtay in sidii la qorsheeyey ciyaartooygaasi uu dib ugu soo laaban doono naadiga oo horyaalka dalkaasi ingiriiska sabtida soo socota ay naadiga manchester city kulanka dhiili doonto oo laga yaabo inuu safto dalka ruushka iyo dalka sbain ayaa dhelay saddex gool iyo saddex gool ay isla dhaaf waayeen laba gool ka mid ah xulka dalka sbain waxa uu dhelay ciyaaryahan sergio ramos oo daafaca uga ciyaara halka holland oo sanadkan ka hartay koobka adduunka saddex gool waxba kaga adkaatay xulka dalka rumeniya sidoo kale kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa dalalka jarmalka ee faransiiska laba gool iyo laba gool ay isla dhaaf waayeen ciyaartooyga naadiga arsenal udheliya u dheela ee lagazeta ayaa laba gool u dhaliyey naadiga kubadda cagta dalka faransiiska iyadoo daqiiqadii sagaashanaad uu u berberiyey naadiga kubadda cagta ee dalka jarmalka ciyaartooyga stendel daqiiqadaasi ayaana goolkaasi u dhaliyey ka badbaadisay in guuldaro ay kala kulmaan xulka dalka faransiiska ingiriiska iyo brazil oo wada dhilina goola la-aan ayay ku kala tageen portugiiska iyo maraykankana gooli gool ayay ku kala dhamaysteen ciyaartooda dhegaystayaal war kale goosgoos haddaan idin dulmarno xulka dalka hulka dalka australia ayaa qarku saaran inuu soo baxo koobka adduunka iyadoo ciyaarta ay honduras la dheelayaan oo goordhow dhammaan rabtana ay haddii sidan ay ku dhammaato ay xulka dalkaasi australia ay markaasi usoo bixi doonaan ciyaartani goordhaweey ay soo dhammaatay labada lugood marka su darana waxay saddex gool iyo gool ku adkaaday xulka dalka australia dhegaystayaal sidoo kale ciyaartooyga la yidhaahdo ramalo lakaku ayaa waxa uu noqday mid jebiyey rikoorka guulasha ay xulka dalka beljamka gaarayaan kadib markii uu gool u dhaliyey xulka dalkiisa isagoo markaasi gooli waxbaa xulka dalka beljamka niraadi kaga adkaadeen xulka dalka jabaan lukaku waxa uu gool u dhaliyey xulka dalkiisa goolkii kow iyo soddonaad ee inta uu beljamku dheliyey dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaasi inoo joogto
aad iyaad umahadsan tahay jamaal haatanna dhegaystayaasha haddaanu xusuusino wararka caalamka warka ugu weyn xisbiga talada haya ee dalka zimbabwe ayaa sheegtay isagoo adeegsanaya baraha bulshada in madaxweyne robert mugabe iyo qoyskiisa lagu hayay habeenkii talaadada wax markii dambe u muuqday inuu ahaa iskuday lagu doonayo in xilka looga tuuro madaxweynaha muddada dheer kursiga ku fadhiya ee mugabe goobjoogayaal ayaa sheegay in gawaarida militariga iyo askar ay tubnaayeen wadooyinka aroortii hore arbacadan saacado kadib markii askartu ay la wareegeen idaacadda dowladda ee z b c dadka reer zimbabwe ayaa sheegay in halkii warka laga soo tabin jiray koob iyo tobanka fiidkii ay beddelkeed idaacaddu ka socotay music oo keliya waa tahay casho aad baad umahadsan tahay dhinacii sugaanta mar kale aynu ku laabano heesaha ayaanu weliba jallaacaynaya hibo maxamed iyo heesta ay ku luqayso xidig
wadnahayga kuu xalano waan kugu xamdiyayaa heesta xidig iyo codka macaan fanaanada hibe maxamed waxa uu gebagabo u ahaa guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale hawada ku soo noqonayno saacaddu markay tahay afarta waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
so